eed iyadaa ma hasanto soomaal hadhow ma hasantiin waan
wali faahfaahin oo siyaase maadaama wasiirkii cadaalada iyo garsoorka ete ee arrimo ku dara degmo xudur ee gobolka bokool
socdaala waa ranti ku socoto gobolka eediya anfaylata maamul dhisida wasaaradda arrimaha gudaha iyo c r d iyo dawladaha hoose isku kaalmaysadaayan eediyada meelfayliya umaro hayta waktidan hadda xaadirka maylaaraayay gebagebo iyo sabohay karin waana se eedi eed inclusion oo leerikor muqsug iyo waasoomarin yaa eed iyo eed ukurtogyin leerikor yaa maylaaraay walka wadaan meelo xurnimo la sii kuraasti maylaaraay madi la siiyo dhatiyo hasududohay waa nidaam oo maylaaraay dawli ah waa socda unuuna eeda antaayasaynaku wasaarada cadaalad ahaan unu maylaaraay superstation akilana kor ahaan lasii raanima gudaha maamulka wasaarada arrimaha gudaha isku leh maadaama deegaankiina un xilqaayo dawladiina una kumid ana ilgoonaha kasiir yani laakiin ilaa saacadan aragna wal oo nidaamka dawliga walan dhamaamo silakan walan dhamaamo ma aragna si cadaalad ahoo nidaamkii lafadaayo ee nahoola ku socod wasiir beelo fara badan oo ka nool gobolka bocool waliba iyo ku uwaadahayana xaaladda dhanka saame qiibsiga dadka qaar min dad oo walan lahayna wallasi yaliley dad oo wal lahayna waliyo lahayana la duusi bal kuwaran arrimogaas may kula dareertaan wasaaradii cadaaladda ee tina yo arrimoyo horta bani aadamka madii la aro cadaalad umee la helay amada la aro lamba madiisu walaadisa fadaawisa heelaya cadaalada jeerta aree ama lankadiis walba saluugsiyi mayla yaree cadaalad majartu la yaree runtii caadalna ilaahayu ilaahaya walkasiya xagto soore waana sidii soore ama bani aadamka walay ku qaldanaado koro ama walay kala taawiyo koro anaa dumarkii hasan ahaantayaan hataha ku qaado beelahan mayla raay degaw gobolka boqol khaasatan degmadiisa xudur maamulaha ku haada jari harooga jari haba waktiba walaayaa jara waktigii unisom oo kale sidii walafaqiir sidii maeh saasgeef walafaqiir yahay laakiin wali dabada kahayte sidii cabdullaahi yuusuf waktigii doorashadii kudhiyaasii gobolka bokool khaasatan degmada xudur sidii madaas waliiibsidii iyo hatana qiiftii ase haddii horey walahan halaawe maylaaraay waa macbuul laakiin haba walaayo markaasay maylaaraay beelaha xaquuqaan ama xaquuqtihayti ama inshal badanaayeen iyo waliqiibi runtii ma ari kornuun bari walakaqiibi laakiin dad wal isku tabadaayo anhaan ku badan afadaayo araaw wal isku hele wixii hadii onay labaatanii onay maylaaraay todobada xibnaad hal beel la siiyo beeliheebeelayba askuhadaftana cadalaha geesada leero walay murunku gabeen marka hadii laakiin shacabka situationka guud la firiyo anagu mayn aragoo hayna misaamaiibsiga xaqey walna aan halaawsanayn insha allahu wali rajeena degmooyinka kale oo hata maamul dhisida ku bilaawadaasana ini shacabka si walan iibsadaan nidaamka dawladana la ilaaliyo walaayo musuq amase muddo shaldidii korona laku dheera eedaan mahadsanti
wasiir deegaanada koonfur galbeed ee bulshada ka nool inta badan wali ku u aadayana cadaalad darada ee wasaaradda cadaaladda iyo garsoorkana adilakin dhiibi lan sheekh caalim ana eta marka aramogas kuwaranba maadaama umuti hadahashati labaatan iyo toddobada sano wadanka burbursana ay dhibaatooyin iyo cadaalad daro iyo hala kulmaayeen may ku qabadu doonta arrimogas walaalow cadaalad darada isku jaro korta bani aadama leeyi soomaaliya walaa aan ka dhaki cadaalad daro waayo cadaalada ilaahay gorode haddii ana cadaalada la sooro faday sida xadhe wali maamulo fadi way aaminsanaa soomaaliya in haska dhawaado fadhi walbadan ma ilaahay naxariistiisna la helo faday oo oo walbadan hagaago faday ama geedka qaabka hobada fiirid halqaala bese hadiiadan dhiibku sheekan xukumada taha wali laku yaabah ini dantiis shaksiyadeed ku door badutan maylaraaya ilaahay xilsaari ama mas-uuliyadda guud wali la dagaalamohayna musuqii horey injari la dagaalamohayn inkasta unu meelika cusublaa hadda hafi sameyntii iyo shaqaalo sameyntii systemkii iyo structurkii wasaaradda iyo dhisidii hatowna ka jaranaa gudaha hata fool una iningalna wali indheendheeyo hayna fiiriyo hayna meelaha cadaalad darada ku burgado hayto insha allah wali karajigiina ani in shaqeeyo doon waa cadaalad dara la araa in shaqeeyo doon cadaaladana inegsakoy doono idiidiidoona mayla raaye una shareecada ha hortaaga doon haddii ilaahay baydhabo markii laku hadalo wali jira iska qabsi dhinaga dhulka e welina mayan helna cadaalad iyo sharci oo arrintaasi hakameeyo wasaaradda mayanku qorshaysan aramogas oo dhinaga dhulka ku saabsan walagu qorshaysanaynin guddi suubinu isku dhafe oo beelaha degaaw mayna raaye deegaamada koonfur galbeed khaasataan magaalada aada baydhabo magaalada madaxda ku meel gaarka ah inka badan dhulka iska haysido sheegnaynina guddi suubinu guddi oo wasaaradda garsoorka hooseeda guddigaas oo nooc badan iska jaro saraakiil leh wasiire leh maamul gobol iyo degmo ka jiraan odayaal dhaqameed bay jiraan culimada ka jarto saraakiisha ka jarto iskasta layn dhaafanin dirnu noocyadaas iyada oo la fiiriya dhowr shuruuc haddaa dhulkan mayla raaya banaanyaha ka dhegi mayla raaya mayla raaya xukusha ma qaadaan wali qaadaane ama inuu xalnu sabar loogo oo soo jireen ama markhaati oo duucad duucada dhihe ee laka goxo karo warsho ilii hore wax hindhixindheeyaan sulax iyo sulayshan ha ku deeraan haddii ha ku deeri waayaan wasaaradda han guddiyaan guddisaas waaya qabanqaabini waana wal samey guddigaasana dirna fadaan in number one ba wasaaradda fara aan la galne dad maylaraay ahlo cagli wal cagdiye oo wal fahmi karo un maylara arrinteeda nafkiiyaan walaagiyo ku sheenagna xukun dhabew taasayna wasaaradda qaadato qabsigana meelo ku hero dhaarta safatalajan insha allah waana waqti dhowna shaqey doonta arrinteeda